bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanta fayla ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal qodobadiisin ka dheega doontaan barnaamijkaintaynu ka goda jarno weliba iyo kumadaha taliska booliiska koonfur galbeed ee soomaaliya iyo ku hadalay dhibaatooyinkii kudhii magaalada baydhabo ee duleedshe kaas iyo in haano lama beeled walaale ee iska galan dhuul saasoo kale barnaamijka kulankantoona ka guda jarna dhegaystayaal walyaabo aysinka dheegi doontaan weliba kumadaha haldoorka la nool taariikhda dadka dhuulka oga oon inun ogayna warbixin yasiinku hayna war murtiyeedii lacag kusaari shirki garsoorka ee dalka kaasoo sannadkiiba marko magaalada muqdisho la ka kobadi barnaamijka dhegaystayaal ka dheegi doontaan walyaabo unka muhiimsanaaya ee garsoorka hellagan iyo abandhiken xilli ra-iisul wasaarahaasu ku qiibgali taliska booliiska soomaaliyeed iyo weliba yoona iin ahaanayo ciidamada unku digan indil yo injaysana id allah ididiljaystoona lanku aqbalaana oo kufokati qodobadaas iyoona qodobo kale ayaa ka dheega doontaan barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee dhegaystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka kulanka hatay dhegaystayaal mar kale kulanto faylo sagaalka balle lamaad lamada kun tumiyan iyo sagaalkan taas waliba hooyine qodobadeen ka horanaya barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo jenaraal mahad cabdiraxmaan aadam taliyaha ciidamada booliska ee koonfur galbeed ee soomaaliya shirjara jalayti jimacadaha tii ka goobad ee magaalada tan baydhabo ee xarunta gobolka baay xarunta booliska ee soomaaliya ee baydhabo waliba uu siiyo ee ku hadali isqabqabsi dhuuleed ee taasayto iyado ku dhalatay dhadmasho
bismillaahi raxmaani raxiim salaan kadib warbixin yar inaan siiyo adeecada ku saabsan arrimaha amni yaan ugu yeertay adeecada waxaana ka rajaynayaa siday taana inay maaragtay ku soo teliyaan dad weynaha u gaadhsiiyaan waxaan ka hadlayaa arrimo soo kordhay dhowr maalmood oo aan soo dhaafnay dhowr maalmood oo aan soo dhaafnay dhacdooyin ee meelo ka dhadhaceen oo amni darro ku saabsan barakacayaasha magaalada baydhabo dhankeeda koonfurta ma aha dhanka waqooyi dhanka waqooyi dad dul isku haysta oo duurka ah magaalada ka baxsan xabado wiifta ah yaa maalintii shalay ahayd cunug dishay cunug bay dishay waana dad dhul isku haysta beere iyo boosas iyo wax isku haystaoo meel magaalada ka baxsan wey isla shalay maalintii ahayd waxaa kaloo la dilay nin beertiisi jooga markii la dhaafo wagara magaalada meel shan kilomitir ku dhowaad u jirto baartiisa nin jooga ayaa loo tegay oo lagu dilay waxaa la isku haystaa beero waxaa la isku haystaa dhul maalintii shalay labadaas dhimasho ayaa dhacday dad qoriiley ah yaa sababay qoriiley yaa sababay waxaanu u dirnay ciidamo dadku markay ciidankii arkeenna duurkay ku kala yaacay daraad sidoo kale maalin yani hadda saddex beri laga joogo sidoo kale meesha ninka lagu dilay eeriyadeeda iina waa lagu dagaalamay beerta xabadihii baa naloo soo sheegay ciidan baan u dirnay buliisa haddana markii la tegay meesha dadkii hawdkii bay ku kala carareen meelo dhaxaa loo joogaa oo dad u joogaa mar allaaliya markaad meeshii aad waa lin ku soo baxayaa laleeyahy dadka hortaa ay kala tegay dhibaatadaas ayaa soo noqotay nabadgelyo darradaasaa soo noqotay dadweynaha samajacalka waxaan u sheegaynaa ummadda waxaan u sheegaynaa in meel looga soo wada jeesta arrinta iyada dadkaas oo dhibaatada wada cid un garanaysa ayaa jirta cid garanaysa ayaa jirta dadkaas dadka garanayo dhibaatooyinka wado ninkii garanayo inay noo soo tabiyaan hay-adaha amniga noo soo tabiyaan una soo sheegaan hadday magac ka hayaan iyo hadday bidhaan ka hayaan inay soo gaarsiiyaan hay-ada amniga khasuusan booliiska inay soo gaarsiiyaan oy tilmaamo ka dhiibaan nin kasta oo waxgarad ah oo mudakir ah oo qof weyn ah oo dadka ibnihiisa kala duduwan iina waxaan ka codsanaynaa inay amniga nagala qayb qaataan si nabadgelyada loo sugo ciidamada booliiska iyo hay-adaha amniga ay nabadgelyada ku sugaan inay nagala qayb qaataan dhimasho wax ma soo kordhiso dagaalna wax ma soo kordhiyo xanna waxba ma soo kordhiso dulmina waxba ma soo kordhiyo innaguna waa raadinaynaa waa u taaganna habeen iyo maalinba sidii lagu heli lahaa waa ku daba jirnaa hase ahaatedeede waxaan rabnaa dadweynuhu inay gacanna siiyaan meelay xabadu ka dhacday ama la isku dilay ama dagaal ka dhacay nooca ay tahay nin walba waa og yahay hadday wanaag leedahana nin walba waa og yahay hadday xumaan leedahana nin walba waa og yahay reer baydhabo arrintaasaa soona noqotay markaan waa wax maaragtay aan meesha ka jiri jirin arrin cusub weeyo oo haddeer mataqaanaa dardarteeda leh in boosas iyo dhul iyo bannaan la isku dilo dhibaato kale haddana dabada ku sii haysaa waxaan doonaynaa inay dadweynuhu nagala qayb qaataan dadweynuhu inay nagala qayb qaataan ciddii aan helno oo kiiskaas ku luglana tilaabo sharci aan ka qaadi doonaa haddii ilaahay yidhaah sharciga waafaqsan oo amniga waafaqsan oo deganaanshaha waafaqsan oo ma garanaysaa yacni sheekooyinkaasaan kula kici doonaa nin kastowna waxaan leennahay nabadda ka qayb qaado qorigaagana meel dhigo ummadda ha fidnayni ummadda ha fidnayni fidna hadday wax taraysa dalka hore u soo maray waa laga dhergay nin walba waa ka dhergay adiga hadda ha xiisayni adiga hadda ha xiisayni dadku dadunbay mataqaanaa ka warhayaa jira guryey ka baxaan xaaladahan wax samaynaya weliba waxay u badan tahay dhallinyaro hubaysan xataa laga yaabo inay ciidan ku abtirsadaan ninowna ha qarinin walaalkaa ma aha muslimna ma aha nin beertiisa jooga ninkii intu u tegay xabad u dhuftay oo dilay indhaha ka xidhay halkaas ku diloo ka tegay nin muslimna maaha walaalna maaha akhribna maaha soomaalina maaha adiga marka qof aan intaasba ahayn waxba uu ku taraayo ma lehee waxaad yeelaysaa anigaa ka saaya haddaa ka saysid hebelaa la tahaana soo dhe maanta warka aan adeecada ugu yeertay inaan dadweynaha aan gaadhsiiyey waa taas aan u wada istaagno nabadda aan u wada istaagno nin gaar ahoo ma garanaysaa yacni gaar ay u anfacaysa ma jirto ummaddoo dhan bay nabaddaa anfacaysa ummaddoo dhan nabaddaa anfacaysa nabad la'aan ma anfacaysa dukaan ma gadanaysid sarxiblo ma noqonaysid beer ma tabcanaysid haddaa ilaahay kuu diiday iskool ma aadaysid macallin ma noqonaysid ku wax barta ma noqonaysid ku wax la barana ma noqonaysid hadday meeshu xabad ka bilaaban waxa la hor taagan yahayna waa wax ayagaa oo noocaasa wa ummad dulmi wadataa waddanka ku jirta ummad dulmi badan wadataa dalka ku jirta qof weyn buu leeyahay qof yar buu leeyahay cid unbaa ka dambaysa waxaanan ka codsanaynaa arrintaas inaan maaragtay laga feejignaado nin walbana uu gacan nagu siiyo codsiga aan dadweynaha ka codsanaynana waa taas waxaan codsanaynana wax adiga ku anfacayo waayo waxaan adiga ku anfacaynin maaha waxaan kaa codsanayna lacagna sii kuma lihin yaah baasana sii kuma lihin biyana sii kuma lihin waxba kuma lihin adiga nabadda laynagu gacansiiy saadnaa u gacansiinaysaa war ninkii anaa arkaydhe haddaad taqaani gurigayguu ka baxay may koo dariskayguu ka baxay hebelaa la dhahaabana soo dhe annagaa raadinayna man waana dabagelaynaa cidna ogama xishoonayn wallaahi aan ku dhaartay cidna ogama xishoonayn wallaahi aan ku dhaartay qofna ogama xishoonayn qof nabadgelyo darro wada qofna ogama xishoonayn wuuna arki doonaa wuuna dhidhamin doonaa dadweynaha marka waxaan codsanaynaa nabadda la ilaalinaayo oo la leeyahay nabadgelyaan yacni ka shaqaynayna dadweynow adigaa iskale anfaceeda adigaa iskale arrinka aan adeecada ugu yeertay waa taas adeecadana waxaan ka codsanayaa dadweynaha inaad gaadsiisid ummaddu nabad bay rabtaa dad yar yaa fidno raba ummaddu nabad bay rabtaa ummaddu nabaday rabtaa dad yaraa fidno raba dadka asiga ow ummaddaada raac dadkaaga raac dalkaaga raac diintaada ilaali wabilaahi tawfiiq intaanaan kugu yeertay intaasna ummadda iga gaarsiy codsigaasaan qabnaa macnihi
muujada siyed siyed dhibisan lama megaartisa idaacadda warsa magaalada baydhabo dhegeystayaal noola dareertane warbixin lankamaga dari haldooryaalka og taariikhda dadka iyo naydhuulka ee soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed uninun ogayna mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo nin diyaari warbixintaasiiti
ummad kasta wali kafaanaasee miray ka hal doorshe la nool taariikhdi ii suugaanta arlaadiyo halkaaska nooliin waana fadaayaan iniga hoogaan intiiba adduunyada jarta waaqii aboodi ku qabloodau nafta amboonay suurkula ku afuufaw adduunyada arlaadiye ee buwyini ku laabow yoobama badan hal ilaa muu haanlaku helaw arlaadaana dhafiye miraayo walla ka doorsadaw un la hayn idinyiin way kuga diisadaayo abtugaaw amboonay la warqaadaw ku hoobiyaw asal mariiri taariigdii dadkii mariiri hadal waltarle ii taariig walilaha ku mari araadun lamaweba dhatiyo humaan i samaan wali lahay halyeeyadii wasan mariidi cilmiili i siyaasi afyaal arlamareen dalkun i dadkun dardiis wali haamududeen oo una ku hindhisaabagnaa ini la hernoona atigeeka tooniilu gudbow ay batow weydiis warshayba dhaafo ay meerle maasla warsadee badooga rooge walku qorow ii la warqaad haalshayba dhaafo hiskaba manooka jarta riigay hordhaanbadoon dhammaytay wali artay waa baryaw iwaaw uraameed kee badan hata sidii yaa jaree hal ilama madili ku reeba dalkun una ka noolna dadshay asalkii maraydi meeli ha ku askumeen sida dhabta eh yeedo silsilaysan ab i isir meeliyo ka aroorayaan sidiyo in isla degaayaan sida in dhaladeen sida in shal degaayaan daagsati i qodato sidiyo in shal eyin araadana haan degeen su-aalo iswarsasho in baahan jawaabtiyeyna anataawayaw ini lan waaheey hal door gudaagaana ka jara koo ilama imoodaana maa kulligaana in isla sheego korno taariikh abtugungna ma taawayaw ini lan haaya niidha jaro oo kulligaana taasiegshee matow iyo ku fidhiin kolkuun isweydiinay seekadhiidi meel dheer yoodoo dhan ku weydiine sidii yeekanagati doogun isla dheegmay kureed ila niin boqaase doogina horaa an weedada doonnee yeedoo wal badan hata gorashoodaana kuma qun haniidiyaadeen waddooda hadalkana isla goranay meel usu-un biishibadaaw dareershayna ihi anigu ruga ku haayay aas-aaska garab walaal iyo ururo badan oo baydhabo ku aas-aasameen wayanka horooyey ururkii la raayay iniskooy waykiigay foolkaa dhigoy faytawaa ka jar ururka garab garab walaalaad yacni kahigey kullisho walaa gobodeed anka badanaadoy urur badana ku dambooyeen oo maxamed maxamed macalin nuursi ku mid ah iyo arinyo badan kale waliin baahanayo wal la fahmay waa jara jartay kun sagaal bool afartan iyo sideedii way la aas-aasay israa'el israa'el dadka aas-aasi dadku ahaayeen isaga haddi yarahay sidaasaan magaaga leeg dhaadoo haytaan maaye israa'el way la raayey kulbina wala raayey israa'elna wala raayey leegana wala raayey may ka kooyeen sediida israa'el ereyga usuba ka qoranba s y l sediidasa ka qoran kulub madelka leeya way baa leeri jiray soomaali youth kilaab way baa fafadheeri jirayna meel oo baar oo kale kilaab soomaali youth kilaab kulbta meela ku qoyti leego madeli leeyi may ku qoyti waktigii xurnimada leen dhagaagi koow iswaay siyaa la ari jiray kilaabkaasi sidaasa ku qoyti iswaay si yaaha ka bilaaway somaali youth league yaan ka dib weyta marka liberation macnaa elkaas yaa leega laga raaya ee aas aas digili mafle aas aas cabdiqaadir sheekh sakaawudiin sheekh awees yaa hormuud ku haya taariikhda maqarsa maaso faraca sheekh awees biyoole ka duugow ilaa toddoba isiyeeda laka tilmaamee dheera xaaji dheere khaliifuudow maxamed cusmaan baarbe cabdulaahi hayeesi yani maxamed cabdulaahi hayeesi badanaayeen xaaji maxamed xuseen kulli banaadir ahaayeen digidaa maamulahay saldanada geliy geladiya hogaamiyaasi una kow minin ah inuuna walaha soo geno madidow inti roogo lankidow haayi isla kasmiya taawiye bilawgi baana hasiin sheegay halkoo ilamo mukubadan yosan eri haldoorka geeka araadana ka nool gorosho i ilmuna an leh wali hakaar laha mari taariigdi mariydi dalkun i dadshay sidii ragbadan ahwaalo anbadiyeen ini dalkun lamawebu gudaashoo ka soo human dadka ka nool i absho linin habowgi fadnee soomaali wiil oo lanlag iibsada lahaayeen afyaal gorasho dheerlewo siyaasi ha qariibiyo haan arag iyo fidiyo afka aayow oo maayka eh ini usila tartamo daman badan masqantiis an shiilayo hooba taariig i suugaan wal qoron araada hooba luku helawna wal usluku qoriley ini eyin idlan taawiyaw haanaasoo yooba ku qoreen dhallinyarooda tabar badan an haynee ilow kartidiyo ii dadaalshow intun lahaayobo buug iniskasheeni afyaal maxamed cusmaan anjeex lankakoo faraw hegshay ku haadeen usiina doorka dhallinyarooda i side haldoorada heraayka eh usu dhiib ku eyi annagadeen hana usu bulshada ku jibsidaw maxfal u soco ku hadalawna doorka dhallinyaroodana giraw dooshay isla dhanagsanoy imr cabduqaadir hasii la waayana garab walaal ana indhoon waa loo galay indhoon waa loo galay xadiiska nabiga way baliyeen man laa shukra naasa laa shukra lah laakiin lan abaal aan galay aan abaal gudu waayo si sheego waayo ilaahayna abaalkiisa aan gala ma sheego garab walaal qeyblibay ku dhahayaan dhalowka indhoogay ag madilku hadalow taariikhda odhay guddoomiyaha yaxye baa hagaarin wasiir iyo ilijeelaad kamaasanya anhisiyaa ku shaqeey leegiha arag anoo tomishan jeer ahaa gali kismaya kun sagaal boqol kun toban iyo toddobadii intuuna siyaasiyaha ka dhaha jirin iyadaan gorwe maliikadiyaw xoog leedi in sheegadu koroma digil mafsad sharaf low diinta xaraha ku galli carab hooda ku koyti ay ilaahayna siin digli mafra ilaahay nasiib iyo faafiyeen boqolkii bis iyo tun iyo shan digli mafra diin bareen Soomaaliya polis loogiya dad gafle ka tilmaamo korome eh laakiin gafona ku shalaaye leeyahay lanka walan dhimo
ma intuu waayni an wiinay siduu waayni ilmiilagaana afyaalnimaadaan dheerto oroodaan roog haliinko ilama unku badanaynee halshoo nololo ii bariigalshoo sida iyi hindho un okahayna an halawsinyi seekadhiidi una ogaankaana inta deeri ini hadalaan afboogsadaan haalkiyoo ka jaraan afdhoninku sheegaan
ana ligobalaa an dhaaradi ilaahay isin i oo nasahan ka dhaaradi lamada kun maalin yacnii iyoonay tumi iyoonay afar tumi sadiidi gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka liti gobola ah walna dulmi ma aha umad badan allaha dulmi una leema eh ambiyaalka ba laha dhibaay iritiyo uus laha saaraay nama nuux alfa sana ilaa hamsiina yaa laka rurogsidaay yaa laku tabaay haqa u sugo oon dagaalamaw ana dhuldigil imrana taaka intay ku dhimantaana maka jaro ilaahay way aragaasa beri ku ahaa walaa umutunka dulumaaw maka jara beri ku ahaa ما إلا رجال أرضو عالت جبة بيدوان كوينة إلا حدود إثيوبيا كينيا إلا مارن هلشيت انت إلا هيران انت إلا يغ بروين الحكومات عالت جبة إلا راي باس جبة بنادر هيران مدك مجرتية تاريخ قرن تقول مؤمن تياني هقول لتسقبل على السوس لو دبل متاكين تقول مني أنا بريكو أعمل مقدر سلطاننا ما فداو درجنا ما فداو لكن لقبل هبل أنا قربت وتيجنا جاب قبل ملا كلا هو هذا صار أنا جيك بيت أول لتيه دقيقة مش الله لذي ملأ إيه ناس يتجوب وأنا هنلجن جيك أنا بيت أول لا جيك أه متى شيئا لأن يروضوا واي راس أبوان si halka ay arayaan gabdhe la kurile dhalinyarada baydhowrata laaji kaha idmakelihi hoorugo meel anaga dhisha bankelihi
iyo amantii dhiyaasi waayeelka yuu ogaadee yo afyaal hatu nool heestii sahayti oo usiina afyaala hilmaanay araadani hogdar iibu ah waana noo quursiday dadkii usaka beeraayey afyaalka anhayni unanaganay hadal hanafleh i dhul un fulana ma wal kala banin ku dhaxan umuto degan araado tiroodiyo in yarayne ena doorsho hilmaamay taariikhdiyo un qornayne haaniyo ku qor lahaayeenna wal yarkii ku roogi hilmaamay hadal jobon hayne ena had umadi leedan lahin dhokeega doon hoob sidaasan hayna abwaan anjeex mise in legi ay ku hadaloo haay hal doorudun isu sheegawna oona usiina may halgan ii hami badan dartaana haangali intay ka ogna may kasab i keed meel dhikadii yaraantiis ilaa shindhii intu ku deeray
taariikhdu ma qarsa maaso faraca shaawes biyoole ka dugun ilaa todoba isiyeeda laka tilmaamee dheere xaaji dheere khaliif hudow maxamed cusmaan baarbe cabdullaahi hayeesi yani maxamed cabdullaahi hayeesi badanaayeen xaaji maxamed xuseen kulli banaadir yahaayeen digilaa maamulahay saldanada geliy geladiya hogaan hogaamiyaasi unu kowmanin ah inuuna walhasuubino kun sagaal boqol toddobaatan kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii wayla aas aasay xasbi digil marifle xisbigii la raayay حسبي اتش دي ام اس يلا راي مركز دمب اس تاع كداري محمد كمال الدين صالح كون سغال بقول كنتم تضبدي اتش دي ام اس حسبيه هاي يعني اي اساسي لكن انت كبلاوي رحم الله جيسي تقول مرفق الشيخ عبد الله محمد بجدي او كبلاوي تفسير مساجد كم وين وانتي اللي بربرين الجامع أفرتميدي شيخ عبد الله الدقيدي كل دقيني مثل هاين ذاك انك البحزن يا هاين جيك انو وينني تلمامو هاي حمام دل يورناي ارغغح هذا ذاك كان ذاك اغلب بدنو علم اللي قرش له وهاي اي حسوس ذو هاي جيسين تدقيني مثل ودن كان ولا هالجميل way lahaa garab walaal ha dadaaleen haddana kow masii rog ayna istaad ismaan ayna geesigii digil ee marfile istaad ismaan ayna geesigii digil ee marfile cabduqaadir maxamed aadan zoobe ayna geesigii digil ee marfile doctor xasan maxamed nuur shaati guduud ayna geesigii digil ee marfile sheekh cabdullaahi mursal cafarin dhood ayna geesigii digil ee marfile malaaq mukhtaar malaaq xasan aaw dadkii wadankan halgamay oo geeka dhulkaa ka jaraan unun dhulkun anjeedi war dalkii in halgama
higwelba ku fiiri afyaalnimaada ku sogow hal abuurka erayka afmayka lansiib ayaawo abwaan maxamed xasan cusmaan canjeex naaxiyadda keertiye kolkoono kasoodayaw si bulshada warbaahinta afmayka kadowahaasa unku merata ereyka kafayla abtuga ii kadahowowka si afmayka inin dhugno hodannimada mawlud la godob weeliye kolkoonna ininku tabno ilow nasiib daro dhagaagaa no nagadeen hano dabeelanteeda idaho hagunto ekaaso dadiiso ekaysato fideero eleelhaan dareerteey iftiinsha fididii idileega idilshi ka adduunya fuluuda idaanta iyo suuruda ubidir mii afar iyuka iyeeyo lakacaalowaha eeweb waa madii ana gordu waaye dadku oo ana gordu waaye dadku ana gordu waaye yaa maaragne araadaa qabsadii ana hataba araadaa haysade turaabteyaay talahuma ii tugmakii dheela tugmakiideela intii tegana nafta tiirkae itikaamasoo turaabteay idaawooda tirsano toliyoona ay doolal mi'into budaayaan madal tartiibangi teel damboyto kala tiigside turaabteay iritaaka taagowey jisidaa tuwano tarbiidyaa ahaa midaagaa tooran iihii hantidaa tuuranta taab aboogayaa tagriga fadaw tidis mintabaso tareege mintaba tareege tidis mintabaas tallaahi baara tuji dareenga kiihii tafaanyoda ii ta'diga tilmaamaw inii taftiro antoogna turaabteya taas antoogna bilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi waalaada hambaryolasilaa
langlaaye kalkaalmaa afyaalmad cusmaan anjeex doorshay ma inkiro koro taariikhdina mahilmaamaasa inti walbaratay dhallinyarooda badan kuri i gabriba leh ma abaal dornee amaani yoona mahilmaansana baalsuranyiin kolkista garab iyay ku dayay haaba tabar dornaadeenna sidii usiiba sheegi yoo wahaan ku wardhabo hal iyo nololo ii tanguudbo iloo weli eebka hoobatay siyaasi haldooradii haldooradii caraadiis kolkoonu reeb haniindayaanee heraayka taariigdi iyo murtida dalshay i dalshay la nool jiilka hadhow kooyi doono walay dhaxala lahaayeen dhalbijoo ka jaroo taariikh id dhaqan lamaadaba un sugnaadeen haldoorka hiraayke ah laku reebo lahaay andanaagoyaanee geedka howlkala ka jeeda
weliba laha saaray ee warmuujiyeedkaas oo towaxkubati garsoorka dalka muddo usaanku dareeri shir magaalada muqdisho caasimada dalka raalyaha qaranka iyo warmurtiyeedkaasay jira saxaafadda usan akri waxaan akrin doonaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shir sanadeedkii golaha garsoorka dalka ee ka dhacay goobta hotel royal palace taariikhdu ahayd lixda ilaa toddobadii februaayo laba kun iyo sagaal iyo tobanka taariikhda islaamkuna ay ahayd kowda ilaa labada jumcad alawal kun iyo afar boqol iyo afartanka kuna qabsoomay magaalada caasimadda dalka ee muqdisho lixdii ilaa toddobadii bisha febraayo laba kun iyo sagaal sagaal iyo tobanka maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay magaalada muqdisho ku martigelisay shir sanadeedka garsoorka soomaaliya oo ah markii u horreysay ee la qabto kadib burburkii dowladdii dhexe ee dalka shirka waxaa ka qayb galay garsoorka heer federaal iyo dhammaan dowladaha xubnaha ka ah federaalka hay-adaha kale ee dowladda oo marti sharaf ahaan uga soo qayb galay jaamacadaha dalka culamaa udiinka bulshada rayidkaa haweenka iyo qaybo ka mid ah bulshada caalamka iyo hay-adaha caalamka shirka waxaa kasoo shirka waxaa maalintiisii labaad ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hadal jeedin qiimo badan ka jeediyey madasha shirka islamarkaana su-aalo garsoorka iyo xaaladda guud ee dalka iyo cadaaladda la xiriiraba lagu weydiiyey shirkan oo ah mid qaanuuni ah sida kucad qodobka soddonaad ee xeerka nidaamka garsoorka ee soo baxay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo tobankii lixdan iyo labadii waxaa diiradda lagu saaray waxqabadka garsoorka ee sanadkii hore sanadkii tegey caqabadaha ka hor yimid iyo kuwa hortaagan iyo qorshayaalka mustaqbalka shirka waxaa lagu aqoonsaday muhiimadda ay leedahay dib u yegleelidda garsoorkii dalka oo madax bannaan karti u leh gudashada xilkiisa xaqiijin kara dhowridda sarreynta sharciga isku xukunkiisa iyo ilaalinta xuquuqda aadamaha ka qaybgalayaasha sirsanadeedka garsoorka soomaaliya waxay soo saareen warmurtiyeedkan ka qaybgalayaasha shir sanadeedka garsoorka waxay maxkamadda sare uga mahad celiyeen soo nooleynta sanadka garsoorka iyo hirgelinta shir sanadeedka koowaad ee garsoorka shirku wuxuu bogaadiyey soona dhoweeyey in uu shirkani sida qaanuunku qabo noqdo mid joogto ah oo sanad kasta bilowgiisa la qabto shirku wuxuu bogaadiyey dib u habeynta ballaaran ee ka soo socta garsoorka waxaanu soo jeediyey in guud ahaan dalka laga hirgeliyo dib u habeynta garsoorka shirku wuxuu ku baaqay in dib loo soo celiyo booliska garsoorka si uu u sahlo fulinta go-aanada maxkamadaha ka soo baxa iyo xukunada garsoorka sugana isla markaasna suga amniga garsoorka dalka shirku wuxuu dhiirigeliyey xoojinta maxkamadda wareegta iyo bixinta adeeg sharci oo lacag la-aan ah si ay bulshadu u hesho adeeg cadaaladeed oo ay gaari karaan shirku wuxuu ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso golihii adeeg garsoorka oo muhiimad gaara u leh garsoorka lana dhammaystiro habka garsoorka dalka ama justice moralka loo yaqaano shirku wuxuu ku baaqay in dib loo dhiso xarumihii garsoorka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba lana xoojiyo dibudhiska iyo dayactirka xabsiyada dalka shirku wuxuu soo jeediyey in dib loo yegleelo xafiiska tirakoobka iyo xog ururinta garsoorka soomaaliya shirku wuxuu taageeray in si dhaqso ah loo dhammaystiro hanaanka cadaaladda iyo asluubta soomaaliya gunaanad shirsanadeedka garsoorku waxau hoosta ka xariiqay kaalinta garsoorka ee ilaalinta sarreynta sharciga iyo dhowridda xuquuqda aadamaha allah mahadle khamiis toddobada bidish frayo laba kun iyo sagaal iyo tobanka waad mahadsantiin
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheyre iyo weliba wasiye ee koo ka tilmaamay garsoorka inuu siiyey lafdhabarka dalka lanku baahanya garsoorka iyo ka shageeyan cadaalad iyoanay hufnaan
sida hadda adiga iyo xeeriraalihuba aada sheegteen inay hadda tahay sanadkii ugu horeeyey sanado badan kadib in bahda garsoorka oo dhan ay isaga yimaadaan dalka oo dhan si aada uga wada tashataan sidii loo wada shaqayn lahaa taas lafteeda waxaan aaminsanahay iyada lafteeda haddii la qiyaaso inay tahay iftiin cusub oo usoo ifbaxay ee ummadda soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in maanta aada fursad dheer u hesheen in aada la hadashaan ama aada la doodaan madaxweynaha halkan idinkugu yimid oo runtii xoog badan geliya sidii garsoorka dalka ee wax looga qaban lahaa labadii sano dalka hadda aan joognay hadafyada waaweyn oo ay dowladdu ku dhisan tahay
waxaa ka mid ah in la soo celiyo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed in la xoojiyo qarannimada in dalku siyaasad uu helo xasiloon la dhammaystiro shuruucda maqan laga shaqeeyo dhaqaalaha lala dagaalamo musuqmaasuqa la siiyo ummadda soomaaliyeed adeegyada ay u baahan yihiin laakiin dhinac walba marka aada fiiriso haddii ay tahay dunidu siday noola dhaqmi lahayd iyo hadday tahay dadka soomaaliyeed sidii ay dowladnimadooda ugu qanci lahaayeen waxa ay tahay in uu jiro garsoor dadka soomaaliyeed ay iimaanka ku qabi karaan waa furaha koowaad ee nolosha in qofku uu aamino waxaa jirta dowlad qaabka ay u shaqaysanayo cadaalad tahay maalintii aada u baahato inay dani kaa gasho garsoorkana aada ku niyad fiican tahay inaan lagaaga hiilinayn qof kaa xoolo badan ama kaa xoog weyn ama jago weyn haysta ama qabiilkaada mid ka duwan kasoo jeeda hawshaas iyadaa marka inaad isugu timaadeen oo ka wada hadasheen ama halkan isugu imaanaysaan waa muhiim dadka soomaaliyeed ee jooga meelaha aad ka timaadeen iyo kuwa jooga meeshan hadda aada joogtaan intuba aada uga fikiri maayaan meesha ay kasoo jeedaan marka ay timaado arrimaha garsoorka iyo cadaalad laakiin waxay ka fikirayaan keliya cadaalad noocee ah ayaan heli karnaa macnaheedu marka waxay tahay si ay dhaqaalaha dalku noogu hagaagaan ama musuq maasuqa aan u adkaano ama dowlad wanaag aan u samayno ama siyaasad ummaddu ay kulligood ku wada qanacsan tahay oo noogu horgasho ama dunidu ay noo timaado ay u aaminto dalku inuu leeyahay dowlad shaqaynaysa waxaa lafdhabar u ah in garsoor lagu kala baxo uu jiro garsoor markii la tago aan dib loogu noqonayn dadka ka shaqaynaya ay shuruucda dalka u taalla fuliyaan oo aanay ka shaqayn dan gaara waa aaminsanahay inaad baahiyo badan qabtaan waana aaminsanahay maadaama dowladdu ay maalinba maalinta ka dambayso ku tillaabsanayso horumar iftiin u eg in waxa aada u baahan tihiin aada heli doontaan laakiin aasaasku waxa uu yahay inaad leedihiin nidaam aada ku wada shaqayn kartaan maadaama kulligeen hal dowlad aan ka wada tirsannahay dad keliya oo isku mid a aan wada matelno kulligood ay rabaan hal shay oo ah cadaalad inaan leenahay nidaam ummadda soomaaliyeed oo dhani ay u aragto mid hufan oo ka turjumaya danta guud inaad idinku nagu hogaamisaan oo aada nagu matashaan marka la yidhaahda arrimaha garsoorka waan soo dhaweynayaa waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha maxkamadda sare iyo dadka la shaqeeya waxaan u mahad celinayaa ragga iyo dumarka soomaaliyeed ee ka yimid gobollada dalka oo dhan waxaan aqbalsannahay inuu garsoorku ka madax bannaan yahay xukuumadda si cadaaladdu ay u shaqayso waxaan idinkula shaqaynaynaa sidaas wixii ku soo aada xukuumadda oo aniga iyo madaxweynaha aada nooga baahataan si aada u fulisaan go-aanadii halkan ka soo baxay ama fikradihii aada isla garateen waan idinkala shaqaynaynaa waxaa kaloo dhiiri gelinayaa kulankan aada isugu timaadeen inaad joogtaysaan waxaan dhiiri gelinayaa inaan magaalada muqdisho keliya lagu qaban ee gobolladan aada isugu tagtaan waxaa kaloo idin xasuusinayaa marka ugu dambaysa aan gobollo kala ahaano laakiin meel walboo tagtaan waxaa naloo yaqaanaa dad soomaaliyeed inaan si walba oo la isugu dayo in magacyo iyo midabyo naloo sameeyana way diideen qulubta ummadda soomaaliyeed inay magacyo iyo midabyo kala yeeshaan cadaaladdu waa tii dadka isku keeni lahayd idinkuna waa mahadsantihin shaqada haysaan waa mahadsantihin
guud ahaan saaxiibyaal waliba intaa ka gebagabeeyeen ee barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo anoo bishaar miyosila derersahay intideedun kulmaaniku kalimada saasiyan ee maanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
dhalteen dhammaantiin dhal ini ii dhalatu waa'itiin may inis dhammaatan dhagta inis ka haysaa dhalteen dhammaantiin dhal ini ii dhalatu waa'itiin may inis dhammaatan dhagta inis ka haysaa Ligin isku galasaan, dalle in isku leysaan, teela in isku dhammaysaan. Ligin isku galasaan, dalle in isku leysaan, teela in isku dhammaysaan. may eniskele dhaamugteen dhugumaa bilihiidin lakiin walgaloo baal waaye mashiika dhalmiseena may eniskele dhaamugteen dhugumaa bilihiidin lakiin walgaloo baal waaye mashiika dhalmiseena دين فيريا هذقين روجيا لفلكين اي فرلي هلين اي لوني دين فيريا هذقين روجيا لفلكين اي فرلي هلين اي لوني dibdhaamada ku soka kulkisiile sidahoe dhajiga yaale lamba dhinishey makadheedsado dibdhaamada ku soka kulkisiile lambatinise makadeeqsado ilmaadhistuuraaw inka sugoyaane sulka walaajidiidaaw intay intaliyaane dhallinyaroy sulka kaatale kibbashay kidaawayaw kulkuduraw kilmaanya daawada indheesiyaale iisheey muraw dhalinyaroy dhulka kaasale kibbashay kidaawayaw kulkuduraw kilmaanya daawada indheesiyaale iisheey muraw dhalinyaroy dhulka kaasale dalliis ki barbaariyaw way indhakaw quraanka inku dhuumadaane latiyo ki jaraw dhalinyaroy dhulka kaasale dalliis ki barbaariyaw way indhakaw quraanka inku dhuumadaane latiyo ki jaraw dhalinyaroy dhulka kaasale